wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa tababar ku saabsan maaraynta khashinka waxay ku qabatay magaalada caasimadda ah ee muqdisho tababarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka banaadir dhalinyaro qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana diiradda lagu saarayay intiisa badan sidii loo maareyn lahaa khashinka xeebaha tuuran ee ay baddu dibadda usoo saarto qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ayaa madashi ka hadlay kuna bogaadiyey bulshada inay kaalin weyn ka qaataan in la helo nidaam xadeynaya khashinka goobaha xeebaha ahi marka aruurintii qashinkii marka qalabkii iyo wixii baa lasoo bandhigi doonaa oo dadka hadda ku tababareenno marka qashinka marka la aruuriyo kadib maxaa dhacaya waaye qashinka haddii la aruuriyo in la qaado waaye marka shirkadaa jirto gobolka banaadir oo contractiga ka haysato marka qashinkaas haddii la aruuriyo marka in la qaado haddii la qaadana waste siteka ama meelihii oo qashiqubka in la geeyo marka qashiqubki kadibna maxaa dhacaya waxaa loo baahan yahay in qashinkaas la kala sooco hadafkeena oo weyn oo haddana wasaaradda ay qayb weyn ka tahayna waxaa waaye in ma arkino warshad aakhirka gaarno warshad la sameeyo warshadaasna ma arkino ay soo saarto energy ama ay soo saarto waxyaabo kale oo maarkino laga sameeyey waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhallinyaradii had iyo jeerba ka shaqay jirtay xeebta oo runtii nadaafadda ka shaqay jirtay subax kasta oo jimco ah qashinka iyo waxyaabaha noocaasa ka guri jirtay maantay in wacyigelin la helo oo dadka laga wacyigeliyo dhibaatooyinka ay leeyihiin nadaafad darradu ay leedahay dhibaatooyinka ay leedahay amni darradu ay leedahay dhibaatooyinka qashinka in bannaanka lagu tuuro iyo gudaha intaba badda ay leedahay in maanta laga wacyigeliyo dadkii aada iyo aad ayay farayaan ugu faraxsanahay waxaa ku ammaanan runtii wasaaradda deegaanka oo runtii xil weyn iska soo saarta wasiirka xogeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada mudane xuseen cali xaaji oo tababarkan furay ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan tababarkan islamarkaana ay gaarsiiyaan dadka ku ganacsada xeebaha iyo kuwa gaadiidka biyaha lagu isticmaalo wado
mashruuca aan maanta bilownay oo ah nadiifinta xeebaha iyo maareynta qashinka ee waara waa tallaabo istaraatiiji ah oo laguoo looga hortegayo dhibaatooyinka sii kordhayo ee deegaanka xeebaha muqdisho waxaa ka mid ah dhibaatooyinkaas wasaquu badan oo si xooli ah usii kordhaya iyo maarayn la-aanta qashinka tababarkan wuxuu leeyahay afar ujeeddo oo muhiim ah number one in la koriyo wayi wacyo bulshada la xiriira saameyn caafimaad iyo deegaan ee ay keento wasaqow baddo number two in la siiyo xirfado wax ku ool ah sidoo kale sida kale soocidda qashinka dib u warshadeynta iyo yareynta wasaqowda number tree in la dhiirigeliyo ka qaybgalka bulshada iyo maareynta deegaanka number four in la xaqiijiyo in qof kasta uu helo agab iyo aqoon uu bulshada ugu horseedi karo isbeddel toogan ujeeddada waa mid iska cad ilaalinta deegaanka ma ahan mas-uuliyad dowladda oo keliya ay leedahay waa mas-uuliyad wada jir ah qof kasta door ayuu ku leeyahay waa markii ugu horeysay oo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada tababar ceynkani oo kale ay qabato islamarkaana lagu soo gudbiyo agab loogu talagalay in lagu keediyo qashinka ka soo baxaya gudaha xeebaha magaalada caasimadda ee muqdisho